بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آه إن شاء الله تعالى وحان وحكت المامي دون آه عنوان كالة المامي وأه صحيدة وأبا هي qofka daaciga ah ee raba inuu ugu yeero dadka diinta alleh subxaanahu wa tacaala dhowr qodob ayaan ku soo aroorin doonaa way badan tahay waxyaabaha looga baahan yahay ama zaadka uu u baahan yahay qofka dadka diinta alle ugu yeeraya laakiin waxaan wax ka tilmaami doonaa caawi ilaa toddoba qodob oo ah qodobka koowaad maadaama waxa uu dadka ugu yeerayaa diin ay tahay qaabka dadka diinta loogu yeerayaana cibaado un mooyaane cibaadadii bay ka mid tahay diiniga ahayd marka waxay u baahan tahay taqwo waxay u baahan tahay alikhlaas waalmutaabaca waxaa sidoo kale qofku u baahan yahay alcilm oo zaadka ama saxiida uu qaadanayo waxaa ka mid a cilmiga maadaama uu dadka diinta alla ugu yeerayo waxa ugu yeerayo waa inuu aqoon u leeyahay waxaa kale oo ka mid ah saxiida uu qofku u baahan yahay sabarka maadaama qofku diinta alle dadka ugu yeerayo waxaa ka hor imaan kara waxyaabo kala duwan qof soo dhaweeya qof diida qof la dagaalama sabar buu u baahan yahay sidoo kale mudday qaadan kartaa inta uu dadka ay ka aqbalayaan diinta uu wado waxaa kaloo u baahan yahay inuu sahay ka dhigto alxikma qaabka uu dadka diinta ugu yeerayo inay tahay qaab waafaqsan sidii uu dadka ugu yeeri jiray rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam iyo rasusha allaba wuxuu kaloo u baahan yahay inuu sahay ka dhigto inuu barto qaabka loola xiriiro dadka ama si kale haddii loo yidhaahdo inuu meesha ka saaro wax kasta oo asaga iyo dadka uu rabo diinta inuu gaarsiiyo kala xiri kara inuu meesha ka saaro ayaa la rabaa sahayda kaloo u baahan yahay waxaa ka mid ah inuu kaalmaysto alle subxaanahu wa tacaala waxaas oo dhan markuu soo diyaariyo waxaa lagama maarmaan ah inuu ku tiirsado rabbi subxaanahu wa tacaala inuu ogaado tiirsiga alle subxaanahu wa tacaala ayuunbay ku hirgeli kartaa dacwadiisu intaasoo qodob ayaan wax ka tilmaami doonaa haddii alla subxaanahu wa tacaala uu yidhaahdo haddaanse ku bilowno waxaa qofku uu dadka ugu yeerayo oo ah diinta alle subxaanahu wa tacaala fadliga ay leedahay in loogu yeero dadka diinta alle waxaa ugu horreysa ama ugu filanba ammaan qofkaasi inuu yahay qof haya shaqadii nebiyada allah subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamay رسuلا مbشirيna ومنdirيna لأnla ykuna للناasi عlى الlahi xujaة baعda rusul waxaa laga hadlayay rusushii waxaa la tilmaamay rususha marka hawshooda inay tahay dadka inay u bishaareeyaan qofkii rumeeya alla subxaanahu watacaala iyo diinta lagu soo dejiyey in loogu bishaareeyo janno iyo wax alla wixii khayr ahe daba socday qofkii diidana in loo digo naar looga digo marka hawshii nebiyada qof hayo weeyaan wax lagu dhawaaqo waxa ugu fiican weeyaan sida alla subxaanahu wa tacaala uu yidhi waman axsanu qawla miman dacaa ila allahi wacamila saalixa waqaala inanii min almuslimiin in dadka aada ugu yeerto alle xaggii wax ka wanaagsani ma jiraan ummaddeenna waxyaabaha uu ku ammaanay rabbi subxaanahu wa tacaala ayaa ay ka mid tahay oo lagu yaqaan kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf watanhawna cani ilmunkar watu'minuuna billah in wanaagga la isfaro xumaantana la iska reebo oo maxaa la yidhaahdaa sifaatka lagu yaqaan ama waxyaabaha ay ku ammaanan tahay ummaddan ayaa ay ka mid tahay rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam isagoo tilmaamaya in alla subxaanahu wa tacaala haddii sababtaada uu qof ku hanuuniyo ajarka ay leedahay waxa uu rasuulku yidhi lian yahdiya allahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min an yakuna laka xumru nacam in alla subxaanahu wa tacaala kugu hanuuniyo sababtaada qof keliya ku hanuuniyo ayaa kaaga fiican waxa adduunka markaa yaallo waxyaabaha dadku ay jecel yihiin kan ugu fiican oo markaa geela ayaa wuxuu ka mid ahaa waxyaabihii la haystay hantida ugu fiican marka hantida adduunka taallo waxyaabaha ugu fiican inaad hesho waxaa maxaa la yidhaahdaa kaaga sii khayr badan oo kaaga sii fiican sababtaada in alla subxaanahu wa tacaala uu qof ku hanuuniyo man dalla calaa khayrin falahu midlu ajri faacili ayuu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam qofkii qof khayr tusa waxa uu leeyahay khayrkaas uu qofka ugu yeeray ama uu u sheegay markii uu qofkaasi ku dhaqmo in la mid ah ayaa qofkii u sheegayna loo qoraya marka intaa haddaan kusoo ku koobno isxasuusin ku saabsan fadliga ay leedahay in dadka loogu yeero diinta alla subxaanahu wa tacaala qofku wuxuu u baahan yahay markaa inta aanu dadka diinta ugu yeerin ama intuuba ku dhex jiro diin yeerista oo dadka uu diinta ugu yeerayo in uu isaguna sii sahay qaato oo uu had iyo jeer kordhiyo sahayda iyo maxaa la yidhaahdaa zaadka uu haysto waxaa ugu horeeya sida aan tilmaamnay intaan rabo caawo inaan tilmaamo maadaama wuxuu dadka ugu yeerayaa diin alle ay tahay alla kacabsi markii xajka laga hadlayey oo dad xajka aan u sahay qaadan jirin laga hadlayey allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi watazawaduu fa ina khayra zaadi taqwa sahaydii qaata kadibna waxaa la ishaaray sahay waxa ugu fiican taqwada alla kacabsiga ayaa ugu fiican marka wax kasta oo diin ah iyo wax kasta oo khayr ah oo qofku rabo inuu ka qayb qaato ama uu sameeyo waxaa mar walba la rabaa inuu asaas uga dhigo alla kacabsi alla kacabsiga waa badan yahay qaabka loo sharxaa laakiin laba qodob oo ku dhex jira alla kacabsiga ayaan tilmaamaynaa oo muhim ah qodobka koowaad waxa weeyaan alikhlaas qofku inuu la yimaado alikhlaasu lilah qodobka labaadna waxa weeye almutaabaca in uu raaco rasuulkii calayhi salaatu wasalaam sidii uu maxaa la yidhahdaa camalkaa cibaadada ah oo qofku samaynayo uu inoosoo inoo soo gaarsiiyey rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam aayadaha ka hadla marka daawada iyo dadka diinta alle loogu yeerayo arrintaas way tilmaameen allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi isagoo la hadlayo nebigeena calayhi salaatu wasalaam qul hadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiira ana waman itabacanii wasubxaana allahi wama ana min almushrikiin waxaa lagu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam qul haadihi sabiilii waxaad tidhaahdaa jidkaygii kani waa jidkaygii jidkaasi waa jidka rabbi subxaanahu wa tacaala udcu ilaa sabiili rabbik waa jidka aan maalin walba ka barino rabbi subxaanahu wa tacaala oo salaadda markaan tukanayno aan nidhaahno ihdina asiraata almustaqiim marka waxaa ugu horraysa waddadii rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam in ay waafaqsan tahay qaabka aad dadka ugu yeeraysa haddii ay khilaafto qaabkii uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadka diinta u gaarsiin jiray waxbaa ka khaldan inaad saxato ayaa laga rabaa maxaa marka muhim ah in qofku uu dareensanaado mutaabacada rasuulka calayhi salaatu wasalaam la raaco gaar ahaan marka dadka diinta alle subxaanahu wa tacaala loogu yeerayo waxay u baahan tahay qofku inuu diintii fahmo horta waddadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu fahmo fahamka waddada rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo diinta waxyaabo badan ay u baahan tahay baa jira culum fara badan ay u baahan tahay laakiin labada wax ee aan rabo inaan tilmaamo waxa weeyaan kow qofku inuu horta ba luqada carabiga si fiican u fahmo diintu waxa ay kusoo degtay luqa carabiya qofku waa inuu qur-aankii iyo xadiidkii si uu u fahmo waa inuu horta si fiican u bartaa luqada carabiga hadday qawaaciddeeda ahaan lahayd hadday erayadeeda ahaan lahayd way adag tahay in adigoo aan luqadii carabiga si fiican u fahmin inaad diintii sidii la rabay aada u fahamto kadib waxay u baahan tahay markuu qofku luqada carabiga uu fahmo hadalkii laba shaq ugu dhici maayo wuxuu garanayaa macnaha iyo ujeeddada guud ee laga leeyahay aayadda wuxuu u baahan yahay markaa sidoo kale inuu barto si uu u fahmo axkaamta loogala baxo diinta oo qur-aanka iyo xadiiska loogala baxo ama ay culimmadu ugala soo baxeen si uu u fahmo ama haddow markuu isagu uu gaaro darajadeeda uu u noqdo mid la soo baxa usuululfiqhi buu u baahan yahay inuu barto usuusha fiqhiga ay culimmadu ugu talagaleen inay soo dhoweyso arrinta arrintaas inuu barto waa laga maarmaan oo waa u u baahan yahay sidoo kale wuxuu u baahan yahay qur-aanka iyo xadiidka saxiixa ah ee muttafaq calayhiga ah ama culimada muxadisiintu ay isku waafaqsan yihiin saxiix inuu yahay waa bisil yihiinoo waa diyaarsan yihiin laakiin waxaa jirta axaadiista qayb culimmadu mararka qaarkood ay ku kala duwan yihiin saxiix miyaa daciif miyaa ama qayb daciif ah arrintaas si uu meel fiican uga soo gaaro culum alxadiid iyo qawaacid alxadiid inuu barto u baahan yahay qof haddii uu rabo qaabkii iyo waddadii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam uu diinta inoo soo gaarsiiyey inuu fahmo inuu arrintaas fahmo waa laga maarmaan kadib intaasoo dhan markuu soo barto hadda wixii aada baratay in dadka lagu dabaqo ama waaqaca lagu dabaqay u baahan tahay wuxuu u baahan yahay qawaacid alfiqhiya inuu barto iyadana oo u sahlaysa culumtii hadda uu soo bartay ee uu ka soo fahmay qur-aanka iyo xadiidka sidii waaqaca loo waafajin lahaa waxaa qayb muhima ka ah qawaacidda fiqhiga inuu qofku si fiican u yaqaano arrintaas waa muhim sidoo kale intaasoo dhan marka la isku soo daro arrintu meeshay ka bilaabato kuna dhammaato waxa weeye inuu qofku fahmo maqaasidu shareeca si fiican arrintaas hadday uga daadegto waxaa sahlan isagoo laga yaabo aqoontiisuba inay kooban tahay inuusan meelo badan ka dhicin in fara badanna waxaa la rabaa qofku inaynu fahmno haddii uu qofku rabo inuu dadka diinta alla gaarsiiyo cilmigu maraatib kala duwan buu leeyahay martabada ugu horraysa waxay tahay cilmigii inaad barato oo xifdiso waa kow waad fah ma fahmin waad qabatay waad xifdisay waxaad u baahan tahay haddana inaad xifdiso inaad fahamto baan ka wadaa inaad fahamto oo ay tahay inaad wixii sharxi karto waxaad u baahan tahay sharaxaadaas iyo intaas ka badan inaad sii samayn kartid oo aada tabiqi kartid waxay kaloo usii baahan tahay markii aad intaas soo gaartid inaad taxliilin kartid oo masaa-ishii ama wixii cilmiga ahay aad ka hadlaysay inaad isbarbardhigi kartid inaad kala furfuri kartid oo jumlo jumlo u kala jijabin kartid mid walba qaacida iyo axkaam gaara ka soo saari kartid waxyaabahaasoo dhan adigoo aan soo gaarinin ma sahlana in aad si fiican u fahamto waddadii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam uu dadka ugu yeeri jiray intaa markii la soo gaaro waxaad u baahan nahay markaas haddana alikhlaas waxaasoo dhan oo dadaala markaan samaynay ujeeddada waxa aanu samaynaynay isla markaana aan hadda rabno inaanu u fulino waxa ay tahay inaan ula jeedno alle dartii aynaan wax kale ula jeedin sidaas darteed aayaddan allah subxaanahu wa tacaala waxa uu ku yidhi qul haadihi sabiilii adcuu ila allah waxa aan dadka ugu yeeraynaa waxa ay tahay alle subxaanahu wa tacaala xaggiis dadka inaan noogu yeerno ikhlaaskaasaana diintu ina fartay wamaa umiruu ila liyacbudu allah mukhlisiina lahu diina xunafaa ayuu yidhi alla subxaanahu wa tacaala rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam isagoo inoo ka digaya hadafkaas inaan ka khaldanno waxaa muhima inaan hadafka uu waadix inoo yahay oo ah dadka inaan ugu yeerayno alla subxaanahu wa tacaala hadafkaas inaan ka khaldanno isagoo rasuulku inoo ka digaya ayaa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay in dadka lagu horreeyahee la xukmin doono maalinta qiyaamo uu saddex nin buu tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam midka hadda innaga ina khuseeya waxa ay tahay qof cilmi bartay oo dadka sii baray qur-aan bartay dadka qur-aankii baray kadibna markii la weydiiyey la yidhi maxaad soo qabatay nicmadii alla ku siiyey sidee maxaa la yidhaahdaa ugu camal fashay wuxuu leeyahay ilaahu dadkii waxbaan soo baray qur-aankaan soo baray kadibna alla subxaanahu wa tacaala waxa uu ku leeyahay beentaa weeyaan waxaad u baratay in lagu yidhaahdo caalim weeya ninkaan yacni adduunka inaad weji ku hesho ayaad u baratay camalka aada samaynaysana wuxuu ahaa adduunka inaad weji ku hesho marka hadafkaas ahaa in ilaahay dartii aada dadka ugu yeerayno inuusan inaga khaldamin ayaa la rabaa sidaasuna inoo kaga digay nebigeenu calayhi salaatu wasalaam oo ah in adduunyo maxaa la yidhaahdaa ama maal ha noqoto ama weji ha noqoto ama wax kale ha noqotee inaanay ina ka leexinin hadafkii asaasiga ahaa tusaalayaal badanna alla subxaanahu wa tacaala qur-aanka waa inoo ku tilmaamay in hadafkaas uu yahay hadafkii nebiyada oo dhan ay wada higsanayeen masalan nebiyullaahi nuux isagoo allah uu ka hadlayo waxa uu yidhi oo inoo tilmaamaya inuu nebi nuux dadkiisii uu u sheegay waxa uu ugu yeeraya inay tahay alla dartii waxa uu yidhi wayaa qawmi laa as'alukum calayhi maalan in ajriya ila cala allah nebi huud yani macnaha aayadda waxay tahay wuxuu nebi nuux ku yidhi dadkiisii anigu wax xoolaa idin weydiisan maayo ajarkayga xag rabbi subxaanahu wa tacaala ayaan ka helaya inaan dadka diinta gaarsiiyo waxma ku rabaa haa wax waa ku rabaa yaan ka sugaya alla subxaanahu wa tacaala wax idinka aan idinka rabo ama wax adduunka aan ka rabo maaha wax xag rabbi subxaanahu wa tacaala aan ka rabo weeyaan qofkii marka rabo dadka diinta inuu gaarsiiyo qodobkaas waa muhim sidaas oo kale rasuulkeena waa la amray qul maa as'alukum calayhi min ajr wamaa ana min almutakalifiin si fiican baa loo soo xasriyey oo culimmadu markay ka hadlayaan waxay yidhahdaan tansiis alcumuum ayaa la yidhahdaa markan oo kale si asala caam looga fahmi karay markii minta lagu sii xoojiyey waxay caddaysay wax oo caam maahana wax kale inaan looga jeedin marka wax ajar ah noocu doona ha ahaado wax adduunyo khuseeya noocu doonaba ha ahaadee idinkama rabo sidaa ku dheh dadka ayaa la yidhi rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam tusaalayaal kale oo allah subxaanahu wa tacaala ina barayo oo qur-aanka uu ku tilmaamay waxaa ka mid ah allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi qul yaa ahla alkitaab tacaalow ila kalimatin sawaayin baynana wa baynakum anlaa nacbuda ila allah walaa nushrika bihi shay'a walaa yatakida bacduna bacdan arbaaba min duni illah fain tawallow faqulu ashhaduu bianna muslimuun aayaddan waxaa layna barayaa markaan rabno dadka inaan diinta gaarsiino hadda waxay ku socotaa dadka ahla kitaabka ahaa in aan dareensiino waxa aan ka rabno inuusan ahayn wax annaga manfac gaara noogu jiro oo iyaga dulmi iyo dhibaato ku ah ee waxaana ay tahay diintan annaga iyo idinkaba wax laynoo abuuray oo alla inoo abuuray oo laynaga rabo oo inoo aan u sibannahay weeyaan sidaa darteed bu alla waxa uu yidhi waxaad ku tiraahdaa ahlu kitaabka waxaad u timaadaan kelimad kelimatu tawxiid kelimadaas oo ay noo siman tahay manfac gaar ah oo idinka dulmi idinku ah annaga knooga dhalan mayso mid idinka idin gaar oo annaga dulmi nagu ahna idinka dhalan mayso kulligeenba manfac adduun iyo aakhire aynu ku liibaanayno oo aynu u simannahay ayaa inoo ka dhalanaya kelimadaasna marka allah wuu inoo sii sheegay anlaa nacbuda ila allaha walaa nushrika bihi shay-a in alla subxaanahu wa tacaala keligee aynu caabudno oo aynaan wax kale la caabudin marka waxaa muhim ah qodobkaas koowaad oo ah alakhlaas walmutaabaca in aynu aada ugu dadaalno maxaa ka leexiya dadka waxyaaba badan baa ka leexiya sida hadda aynu tilmaamnay oo adduunyada iyo maalka iyo jaha ay tahay laakiin waxaa lagu soo aruurin karaa laba qodob sida allah subxaanahu wa tacala suurat alfaatixa uu ku sheegay ihdina siraat almustaqiim markii la yidhi waxaa lagu xejisiiyey siraat aladiina ancamta calayhim gayri lmaqduubi calayhim wala daaliin marka hayru lmaqduubi calayhim waxay tilmaamaysaa itbaacu lhawa qofka waxaa ka leexin karta isagoo wixii garanaya inuu hawo ka doonto hawadiisa ka raaco danihiisa gaarkaa ka raaco way ka leexin kartaa ikhlaaskii iyo mutaabacadii waxaa kaloo ka leexin kara wala daaliina sifada ay sheegtay waa jahli inuusan qofkii aanu maxaa la yidhaahdaa garanayninba oo laga yaabo adoon wixii si fiican aadan u garanayn haddaad tirahda dadkaan ugu yeerayaa haddee waddadii waa gafita qodobkaas marka halkaas haddaan uga baxno oo aan ku xejisayno qodobka labaad ee looga baahan yahay qofka inuu sahay ka dhigto rabo dadka inuu diinta alla ugu yeero alcilmu weeyaan waxa uu dadka ugu yeerayo inuu barto aayadda hadda aynu tilmaamnay qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiira ayuu yihi alla subxaanahu wa tacaala marka waxaa la rabaa basiira weliba yani waa meeshii ugu dambaysay cilmiga waa yaqiin waxa aad dadka ugu yeerayso marka waxaad hubto inay diin tahay ayaa la rabaa wax aada hubto waxaan inuu alla subxaanahu wa tacaala raalli ka yahay oo wixii uu soo faray rasuulkiisa muxamed calayhi salaatu wasalaam inay tahay ayaa la rabaa waxaan ismoodsiinay ama wax annaga inala fiican inay noqoto lama rabo waxaa la rabaa marka qofku inuu basiiro u leeyahay waxa uu dadka ugu yeerayo oo diintii ah sidoo kale inaan fahmno oo aad basiiro u leedahay dadka aada wax ugu yeerayso nafkooda iyo xaaladahooda iyo qaabka aada dadka ugu yeerayso saddex saddexdaba inaan aqoon iyo faham u leenahay waa muhim matalan waxa aad dadka ugu yeerayso oo diinta ah inaad aqoon u leedahay oo cilmi u leedahay oo weliba cilmi la hubo oo sugan aada u leedahay waa muhim sidaa darteed waxaa lagaa rabaa qaybta aada ugu yeerayso dadka inaad si fiican aada u barato waxaa dhici karta dadka inaad ugu yeerayso arrimo la xidhiira alimaanu billah arrimo la xidhiira alcaqiida arrintaas marka inaad si fiican u daraasaysaa la rabaa oo aad cilmiga caqiidada iyo alimaanu billah inaad si fiican aad u taqaano marka aad rabto masaa-ishaas dadka inaad gaadhsiisid waxaa dhici karta waana asaaskii weliba waxaa la rabaa marka baabka caqiidada laga hadlayo inaan fahamno oo aan dadka dareensiino qofka aada u yeerayso inuu dareemo waxani wixii loo abuuray cibaadadu inay tahay allah subxaanahu wa tacaala arrintaa markuu ina dareensiinayey qur-aanka waxa uu ku yidhi yaa ayuha annaasu icbuduu rabbakum aladii khalaqakum waladiina min qablikum lacallakum tattaquun aayadaha suurat lbaqara bilowgeeda ku jira dadkii qaybahoodii markii laga soo hadlay oo mu'miniintii mutaqiinta ahaa iyo dadkii munaafiqiinta ahaa iyo dadkii kufaarta ah laga soo hadlay ayaa hadal caama loo wada jeediyey oo waxaa la yidhi dadow waxaad caabudaan rabbigeen waxaa meesha ku jirta marka haddii laysweydiiyo rabbigeen caabudaynaa allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi alladii khalaqakum waa allihii idinka idin abuuray marka cidaan ku abuurin lama caabudo waxaa meesha la rabaa dadka inaan dareensiino markaad barayso caqiidada ama aad ku wacdinayso inaad dareensiiso arrimahaas oo kale cid aan ku abuurin ma mudna cibaado adduunka hadda waxaanu ku naqaanaa shaqooyinka marka la isku dirayo waxaa la yidhahdaa masalan qof walba macallin iskama noqon karo dhakhtar iskama noqon karo qofkan dhakhtar qualified uma aha shahaado uma haystaa laleeyahay sidaas oo kale waxaa la rabaa dadka inaan dareensiino cibaado xaq uma laha mana mudan karo cid aan ku abuurin marag nebi sheekh aabe hooyo qorax dayax su-aashaasaa ku xidhan ma ku abuuray maya qualified uma aha xaq uma laha in la caabudo sidoo kale wax alla wixii aynu u baahnayn allaha inoo abuuray weye alladii jacala lakum alarda firaashan aayadda kuxigta weye allah subxaana wa tacala markuu yidhi ya ayuha nnaas icbuduu rabbakum alladii khalaqakum waladiina min qablikum lacallakum tattaquun waxaa lagu xijisiyey alladii jacala lakum alarda firaashan wasamaa binaa waanzala min asamaai maaa faakhraja bihi min asamaraati risqan lakum falaa tajcaluu lilahi andaadan waantum taclamuun cirka iyo dhulka wax adduunka wax alla waxaanu u baahnayn biyihii dhirtii xoolihii wax alla waxaanu u baahnayn ilaah baa inoo abuuray cid aan intaa inoo qabanin cibaado xaqumala marka cid aan cirka inoo abuurin oo dhulka inoo abuurin oo biyaha inoo abuurin cibaado xaqumale falaa tajcaluu lilahi andaadan waantum taclamuuna baa layihi marka waan garanaynaa kulligeen inaan cid alle la abuurtay aanu jirin inaga ina alle idaan hayn oo ina abuurtay inaanu jirin khalqigii inaga horreeyey cid abuurtay oon alle ahayn inaana jirin marka idinkoo garanaysaan haddana shirki ha samaynin waxaa dhici karta qofku waxyaabaha uu dadka uu ku wacdinayo ama ugu yeerayo inay tahay cibaadaad oo salaadii sawmkii sakadii waxaa la rabaa inuu si fiican u barto oo arrimihii cibaadada uu si fiican u yaqaan waa lagama maarmaan inuu qawaacidda la xidhiirta cibaadaadka inuu yaqaano oo sida culimmadu ay tilmaameen cibaadada asalkeedu tawqiifiyo weeyaan wax la jideeyey keliya unbaa ilahay lagu caabudi karaa salaada sidii la jideeyey keliya unbaa loo tukan karaa qaababka noocaas oo kale ah qofku waa inuu sii diyaarsado oo uu sahay u sii qaato waxaa dhici karta waxa uu dadka ugu yeerayo ama uu ka wacdinayo inay tahay arrimo la xidhiirta axwaasha shaksiga waxa loo yaqaano guurkii furriinkii dhaxalkii waxyaabaha qoyska la xidhiira inay tahay waxaa muhima marka inuu qofku si fiican arrimaha u daraaseeyo oo arrimahaas si fiican u barto inaad dareensan tahay qawaacidda culimmadu ay ka hadleen oo marka masalan guurka iyo farjiga iyo marka laga hadlaayey asalkii manci inay tahay oo aan si sahal ah maxaa la yidhaahdaa laysugu fasixi karinin wiil iyo gabarh xaaladahaasoo dhan inuu qofku u yaqaano ayaa maxaa la yidhaahdaa laga rabaa marka axkaamta inuu si fiican ugu sahay qaato oo uu daraaseeyo waa muhim waxaa dhici karta waxyaabaha dadka uu ku wacdinayo qofku in ay tahay waxyaabaha mucaamalaadka beeca dadka inuu ribada ka celinayo rabo inuu ka waaniyo inuu dadka rabo inuu ka waaniyo masalan khamriga inaan la gadin oo kale waxyaabahaasoo kale inuu iyadana si fiican u bartaa la rabaa oo arrimaha mucaamalaadka uu si fiican u daraaseeyo oo uu si fiican maxaa la yidhaahdaa u yaqaano ayaa la rabaa baab aada u sahlanna ma aha waxaa dhici karta wax aan ribo ahayn inaad hadhow ribo weya iska tiraahdo ayaa dhici karta marka ha inaan lagu degdegin ee si fiican loo barto ayaa la rabaa waxaa dhici karta waxyaabaha qofku dadka uu ka wacdinayo inay tahay waxyaabo la xidhiira ee cadaaladda dulmiga xug yaa loo hoggaansamaya yaan loo hoggaansamaynin siyaasa sharciya la yidhahda waxaa rabaa qofku waxyaabaha markuu ka hadlayo inuu iyadana soo barto si fiican u daraasaya la raba ee lama rabo inuu qofku intuu iska yimaado hadday u cuntami weyso ninkan in loo hoggaansamo ama hadday u cuntami weyso arrintaana xukunkaana inuusan maxaa la yidhaahdaa sidii rabe isaga aanu ahayn dulmi weye inuu iska yidhahdo lama rabo waxaa la rabaa wixii inay cilmina ku salaysan tahay taqwo iyo ikhlaasna maxaa la yidhahdaa ay gogoldhig iyo asal ay u tahay ayaa la rabaa waxaa dhici karta dadka inuu ka wacdinayo tuuganimada inuu dadka ka wacdinayo khamri wala cabo waxyaabahaas oo dhan axkaamteeda inuu barto waa muhim waxyaabaha cuquubaadka la yidhahdo wey axkaam gaaray leeyihiin iyaguna inuu si fiican qofku ugu sahay qaato oo waxaa la rabaa inta aanu wacdinteeda bilaabin uu soo barto ayagii oo uu si fiican usoo xojiyo waxaa dhici karta waxyaabaha dadka uu ka wacdinayo qofku ama ugu yeerayo inay waxyaaba akhlaaqda xiriir lala ay yihiin iyo aadaabta inuu masalan dadka runta ku gubaabinayo inuu beenta ka wacdinayo inuu ballantoo laga baxo ka wacdinayo ayaduna baab gaar ahoo diinta ka mida weye inuu si fiican qofku u barto ayaa la rabaa baabka akhlaaqda iyo aadaabta waxaan hadda aan sheegnay oo dhanna isaga inay ka muuqataa la rabaa qofka oo isagu dadka wuu ugu horeeya rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam waxyaabo fara badan oo arrimahaas ku saabsan yani diintii o dhan baa ku saabsan qur-aankii xadiiskii oo dhan baa ku saabsan haddaan iska soo koobno marka qofku inuu si fiican u yaqaano waa muhim dadka wuxuu ugu yeerayo waxa iyaduna muhima inuu basiiro uleeyahay oo faham fiican iyo aqoon fiican uleeyahay iyo garasho xeel dheer dadka uu u yeerayo dadka uu diinta barayo dadka uu wacdinayo dadka uu rabo inay toosaan ama ay toosnaantooda sii xoojiyaan inuu u leeyahay faham bulshadu noocyo kala duwan weeye xaalaadka ijtimaaciga qofku inuu yaqaano xaalaadka nafsiga ahee dadka inuu wax ka fahmi karo xaalaadka cilmiga dadku isku mustawa ma wada aha dad culimo ah oo diin si fiican u yaqaan baa jira laakiin wax ka khaldami karaan baab loo loola tacaamulaa jira dad maxaa la yidhahdaa wax badan diinta aan ka garanayn qaab loo wacdiyaa jira dad culumtan kale adduunka iska yaqaan ayaa jira oo daktarnimada iyo qaab iyagana laga geli karo xaaladaha qofku inuu yaqaan waa muhim rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam isaga acmaashiisii haddaynu tusaale ka soo qaadano maalin maalmaha ka mid ah ayaa anas bin maalik wuxuu yidhi rasuulkoo masjidka iska fadhiya ayaa waxaa soo galay nin reer baadiya ninkii masjidka meel ka mida ku kaaji kadib saxaabadii ayaa qaar ka midihi kaceen ninkii ayay canaanteen oo ka joojiyeen oo waxay damceen inay yidhahdaan jooji rasuulku calayhi salaatu wasalaam masaajidka iyo waxa loogu talagelayna wuu ogyahay wuu yaqaanaa laakiin ninkan xaaladiisana wuu yaqaanaa nin reer baadiya inuu yahay marka qaabkii isaga ku habboonaa buu nabigu ula dhaqmay calayhi salaatu wasalaam saxaabadii buu la hadlo wuxuu yidhi bal u kaadiya horta ha ku goynina ninkii kaadadiisii markuu iska dhamaystay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi wadaan biyaa hala keeno baaldi biyaa hala keeno meeshii baa lagu shubay kadib ninkii qalbigiisii oo soo jeeda oo furan oo nafisan oo arkay rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuusan waxba la dagaalamayn ayuu nebigu wax u sheegay marka calayhi salaatu wasalaam waa laba xaaloo kala duwan qofkii inaad garato sidoo kale qofka xaaladiisa nafsigaana inaad garato nebigu calayhi salatu salaam xadiiska waxaan ka qaadanaynaa kow ninkan reerbaadiyu ahaa qaab gaar ahoo loola tacaamulo reerbaadiyaha loo baahan yahay inaad taqaan labo xaaladda uu ku jiray waxay ahayd xaalad adag xaaladdaasoo kale waxaad dhici karta inuusan waxba kaa aqbalin inaad xaaladdaa u kaadisaad u baahan tahay rasuulka alayh salat slam waa u kaadiyey markuu kaadadiisi dhammaystay ayuu nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam masaajidda kuma habboona saxaro iyo kaadi iyo meel loo soo xaajo tago maaha masaajidda waxaa loo dhisay qur-aan in lagu akriyo dikriga alle alle in lagu xuso salaad in lagu tukado bal waxaad u fiirsataa natiijadii ka dhalatay arrintaas xadiiskaas bukhaari ayaa wariyey alimaam cabdirazaaq ayaa wuxuu ku kordhiyey kadib rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuu istaagay ninkii reer baadiyaha ahaana wuu ka daba istaagay markii iyadoo la tukanayo ayaa ninkii reer baadiyaha wuxuu yidhi ilaahow aniga iyo maxamed noo naxariiso oo aan cid kalena ha u naxariisan yani natiijadii ka dhalatay raxmaddii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu arkay waxay gaarsiisay inuu ninkaasi u duceeyo rasuulkii calayhi salaatu wasalaam laakiin haddana xoogaa khalad kaloo galay nebigu calayhi salatu salaam waa u saxay oo wuxuu yidhi naxariistii alle oo weyneyn ayaad soo koobtay marka waxaa u baahan tahay inaadan soo koobin naxariista alle waa weynta waxbuu sii baray rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka inaad uu qofku barto xaalaadka noocaas oo kale ah oo uu ku sahay qaato waa muhim sidoo kale xadiiskii macruufka ahaa oo mucaawiyat bni xakam asulami markuu masaajidka soo galay oo salaad uu tukaday oo salaada dhexdeeda ku hadlay oo saxaabadii indhaha ku gubeen waxa uu tilmaamay qaabkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu wax ugu sheegay waxa uu yidhi weligay ma arkin macallin ka fiican rasuulka calayhi salaatu wasalaam fa wallahi maa kaharanii walaa darabanii walaa shatamanii rasuulku calayhi salaatu wasalaam ima karhan oo ima garaacin oo wax iguma dhifan imana caayin buu yidhi rasuulka calayhi salatu wasalaam meeshaa waxaad ka garanaysaa ereyga hore aad buu cajiib u yahay ima karhan buu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu garanayay nin hadda soo islaamay buu ahaa oo mar dhoweyd islaamnimada hadda dhow soo galay marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam xaaladiisii wuu garanayay arrintaas qofku marka inuu ku sahay qaato oo uu barto dhaqankii nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo ka qaadanaya xaalaadka dadka in ay u baahan tahay dadka aan wax u sheegayno ama aan wacdinayno inaan daraasayno sidoo kale waxaad meeshaa ka garanaysaa xadiiskaas inaan qofka la canaanan haddaan wax la barin yani waxbarashadaa horeysa canaanta waa dambaysaa qofkaan hadduu soo islaamay ninka hore reer baadiyu ahaa in la canaanto ma mudna in wax la baru u baahan yahay marka dadka waxaa jira qayb in la canaanto u baahan nin wax yaqaan baa jira nin nabigeena calayhi salaatu wasalaam ninkii uu faraatiga ka tuuray oo kale nin aqoon lagu ahaa oo saxaabadii rasuulka calayhi salatu salaam muddada la joogtay ka mid ah marka qof canaanta ku habboon baa jira qof aan canaanta ku habboonayn baa jira oo u baahan horta in wax la baro oo aan in la canaanto aan mudnayn arrintaas inaynu daraasayno oo aynu fahamno iyadana maxaa la yidhaahdaa waa muhim sidoo kale wuxuu u baahan yahay qofku basiiro inuu leeyahay fi xaali dacwa fi kayfiyati dacwa qodobkaas isagana waxaan dhex gelin doonaa xigmada markaan ka hadlayno oo waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid a tadarujka qofku mawduuca nafkiisa wuxuu u baahan yahay tadaruj iyo kala horumarin wasiirada aada adeegsanaysaa tadaruj bay u baahan tahay asluubka aada adeegsanaysa tadaruj buu u baahan yahay waan arki doonaa isagana insha allahu tacaala zaadka ku xiga ee saddexaad ee qofka daacigaa loo baahan yahay inuu ku sahay qaato waa sabarka in uu maxaa la yidhaahdaa barto kaadsiinyaha sabarka inuu barto dulqaadka inuu barto inuu liqi karo waxyaabaha qaarkood sababtuna waxa ay tahay waxa aad u yeeraysaa dad baad diinta gaarsiinaysaa dadkaasi noocyo kala duwan bay isugu jiraan qof dabeecad adag baa ku jira qof dabeecad furan oo dabeecad fudud baa ku jira qof kula dagaalamayaaba ku jira marka inaad dulqaad u leedahay sidaad wax u rabtay wax kugu dhici maayaan inaad waxaa la rabaa marka waxyaabaha qaarkood aada liqi kartid inaad dulqaad leedahay caradaada celin kartid waa lagama maarmaan waa lagu tababaran karaa dadka ilaahay waa u kala dhaliyey oo qayb baa jirta abuuritaan ah iyo qayb la baran karo qofku inuu hadduu ku tababarto isku dayo waa uu keeni karaa allah subxaanahu wa tacaala qur-aanku wuu inoogu tilmaamay tusaale caadiya iyadoo lainoo tilmaamayo luqmaan markuu la hadlayey wiilkiisii yaa bunaya aqimi salaa waamur bilmacruuf wanha cani lmunkar wasbir calaa maa asaabak ayuu yidhi ina dalika min cazmi lumuur markii uu faray oo uu yidhi wanaagga far xumaantana dadka ka celi adacwa ila allah weye dacwa ila allah marka waxay u baahan tahay sabr wasbir calaa maa asaabaka buu yidhi allah subxaanahu wa tacala sidoo kale qur-aanku waa inu ku amray fasbir ina alcaaqibata lilmuttaqiin waxyaabaha la rabo inuu qofku fahmo waxaa ka mid ah diintan mar walba allah subxaanahu wa tacaala ayaa ballan qaaday inay hirgeliso adaa lagaa rabaa inaad ilaah ka barido inuu kuwa alla ku xifdinayo diinta uu kaa dhigo laakiin haddaan u fahmno diintu inay annaga noo baahan tahay sabarkaas waa inaga dhammaanaya deg deg bayna gelaya haddaan laakiin ognahay diintan allah subxaanahu wa tacaala ayaa ballan qaaday way hirgelaysaa laakiin allah wuxuu ku hirgelinayaa dad rag buu ku hirgelinayaa waxaan u baahannahay marka inaan ilaah ka barino inuu kuwaas inagu daro innagaa baahi qabna qofka daaciga isaga baahi u qaba diinta diintu isaga uma baahna daraanka noocaasa inaan qabno ayaa la rabaa daraankaas hadduu qofku qaado sulqaad fara badan buu yeelanaya arrintaas waa muhim inaan daraansanaano allah subxaanahu wa tacaala qur-aanku wuxuu inoogu tilmaamay nebiyadii oo inaga khayr badnaa inay cadow lahaayeen wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwan min almujrimiin ayuu yihi alla subxaanahu wa tacaala inaan daransanaha la rabaa marka dulqaad waa lagama maarmaan natiijadana allah subxaanahu wa tacaala ayaa khayr ka dhigaya zaadka ku xiga waxa weeyaan alxikma qofku inuu adeegsado xikmad xikmadu dabcan culimadu markay ka hadlayaan waxay yidhaahdaan haddii alkitaabu walxikma la israacsiiyo xikmada sunada laga wadaa haddii laakiin keligeed la sheego waxaa laga wadaa wadcu shayi fii mawdicihi marka qofku inuu ku dadaalo dacwada uu wado meeshii ku habboonayd iyo qaabkii ugu habboonaa inuu u fuliyo waa muhim allah subxaanahu wa tacaala qur-aanka waxa uu ku yidhi udcu ilaa sabiili rabbik bilxikma bilxikma kadib waxaa lagu xijisiyey walmawcidati alxasana wajaadilhum bilatii hiya axsan marka waa muhim in aan adeegsano xikmad xikmaddaasi waxaa qayb weyn ka ah lama koobi karo haddii darada xikmad hala sharxo lakin waxaa qayb weyn ka ah inaan ogaano adduunka allah subxaanahu wa tacaala siduu u abuuray iyo sunanta kowniga ahe alla uu adduunkan ugu talagalay waxaa ka mid ah inay wax walba wakti qaataan wax hal mar iswada bedelaa waa dhif inaalisho waa inaad ku talagashaa marka dacwada aad rabto dadka inaad gaadhsiisaa maanta intaad dadka ugu yeerto berri inay kaa ajiibaan saa dambena dadkoo dhamme ay wada culimo noqdaan saas sunanka kowniga ah ma aha nebiyada alla subxaanahu wa tacaala uu soo diray inta ay sano ka qaadatay waa la ogyahay nebi nuux waa la ogyahay allah subxaanahu wa tacaala qur-aanku inoogu tilmaamay sagaal boqol iyo konton sano inuu dadka u yeerayay wuxuu allah rasuulkana alayh salat slam wuxuu inoo tilmaamay in aakhiro ama qiyaamaha ay imaan doonaan nebiyaal hal qof soo ajiibay laba qof mid ay soo ajiibtay midaan cidba soo ajiibin marka inuu qofku arrintaas dareensanaado waa muhim arrintaas marka waxaa loo baahan yahay diinteena markeen haddaan eegno taariikhdii nabigeenna ayaa tusaale badan inoogu filan siiradii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam diintu markay soo dugaysay mawaadicda diintu tadaruj bay kusoo degtay diintu waa kala iyadoo islaamnimadii ay weyn tahay haddana waa kala horaysaa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam markii uu lahaa buniya alislaamu calaa khamsin sahal maaha islaamka shan tiir baa lagu duldhisay buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam shantaasi wax walba waa ka horreeya shantoodu waa sii kala muhiimsan yihiin waa sii kala horreeyaan tiirka ugu horreeye tawxiidka ah laa ilaha ila allah shahaadata an laa ilaha illa allah ana maxamed rasuulullah wixii ugu horreeyey ee rasuulku ka bilaaba ba ahayd calayhi salaatu wasalaam muddo badan ayay socotay oo tawxiidka uu rasuulku calayhi salatu slam dadka ugu yeerayay oo shareecadii qaybtii axkaamtii oo salaadii soomkii zakadii xajkii weli aan la soo dejin kadibna axkaamta nafteeda qaab ay u kala horraysay baa jiray iyadana arrintaa marka qofka daaciga ahay inuu dareensanaado waa muhim waana arrintaas masalan in laga bilaabo mar walba oo muhim ay tahay tawxiidka in laga bilaabo oo dacwadaadu ay tawxiid ku salaysnaato arrintii haddaay aynu tilmaamnay baa tusaale kuugu ah allah wuxuu inoo abuuray cibaada wamaa khalaqtu ljina walaysa ila liyacbuduun tawxiidkaasaa laynoo abuuray tusaalena waxaa kugu filan qur-aankana allah uu inooku sheegay rusushi alle oo dhan tawxiidkaasi dadka ugu yeeraya oo ka bilaabaya walaqad bacatnaa fi kulli ummatin rasuula an icbudu allaha wajtanibu taaquut laa ilaha ila allah wey taasay ka wada bilaabayaan tusaalayaal cadcadna qur-aanka allah uu inoogu tilmaamay masalan nabiyullaahi nuux allah subxaanahu wa tacala wuxuu yihi laqad arsalnaa nuuxan ilaa qawmi faqaala yaa qawmi icbudu allaha maa lakum min ilahin hayru laa ilaha illa hu ka bilaabay sidoo kale reer caad wailى caadin akaahum huuda qaala ya qawm icbud اllaha ma lakum min ilahin hayru nabiy llahi huud halkaasuu ka bilaabay isaguna laa ilaha ila اllah ayuu ka bilaabay sidoo kale صaalix reer samud markii loo diray wailaa tamuda akaahum صaalixa qaala ya qawm icbud اllaha ma lakum min ilahin hayru haddaad akriso nebiyadii o dhan nebi shucayb kulli nebiyadii o dhan sidaah ayaa maxaa la yidhaahdaa ay uga wada bilaabayaan waa muhim marka inaynu mar walba u ogaado dacwadu inay asal ay u tahay tawxiidka haddii kale shirki baa imanaya shirkigu muxuu keenayaa camalkaagaba in la aqbali waayo camalkaaga inuu guro ayuu keenaya oo haba'an matuuran uu noqdo sidoo kale waxaa muhima qofku inuu daraensanaado xataa shareecadeenu markay soo degeysay nawaahida tadaruj baa loo sugay shirkiga maalin looma sugin markii ugu horreysaa la mamnuucay xaraam inuu yahay ila tawxiidka shirkiga waa ka soo horjeeda looma sugin waxyaabo kaleeto khamrigii iyo zinadii iyo mardama xoog la saaray oo laga hadlay marka markii ugu horreyso qofka rabbigiisaa la baray rabbigiisaana lagu xiray haddii qofka rabbigii la baro rabbigiina lagu xiro waxaa muhima aakhira iyadana yowma alaakhira qofku wax kastuu samaynayo inuu xisaabtamo aakhiro inaynu ogaano arrintaa waa muhim weliba dadka dacwada ku mashquulsan inay arrintaa ogaadaan waa muhim waxyaabo badan oo dadku mararka qaarkood laysku qabto oo lagu murmo waa inaad is weydiisaa aakhiro hadduu alla ku weydiiyo arrintan tanaa sax ahayd mise tanaa khaldanayd maxaa jawaabo u haysataa sida adiga kula noqoto inaad u aragto inay sax tahay maaha maalin baa jirta layna keeni doono oo aakhira ah rabbi baynu hor istaagi doonaa waxaan aniga jeclaa ma soconayso jawaab cad haddaanan hayn maalintaa wixii aan ku doodi jiray oo dhan naarba ii jiidaya jawaab cad sidaani inay ahayd sidii rabbi uu rabay oo uu soo faray rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam haddaanay ahayn khatar baan ku jiraa arrintaa marka inaynu daraansanaano waa muhim marka shirkigii looma maxaa la yidhaahdaa sugsugin waxyaabihii kale gadaal baa laga sigay xataa waxaa aan ka garanaynaa diinta tadarujka mawduuc keliya hal arrin oo keliya ayaa tadaruj la marsiiyey masalan khamriga oo kale arrinta khamriga haddaan u fiirsano waa tusaale aada u fiican markii la rabo bulsho in wax laga bedelo weliba bulshadaasi wax ku adag inay aqbalaan ay tahay sahal inay isu bedelaan qaabka bal khamriga loo mara u fiirso khamrigu wuxuu ahaa dadka carbeed aad bay ugu u jeclaayeen wax laga goyn kara ma ahayn markii ugu horreysay hadda haddii waxaa looga faa'idaysan karaa qaadka iyo waxyaabaha qaarkood la rabo in la joojiyo waa tusaale fiican rasuulkeena calayhi salatu salaam waxaa lagu soo dejiyey marka ugu horreysay waxyaabo la dareen la dareensiinaya dadka in bal marka hore caqliga ay ka shaqaysiyaan akhbaar baa la siiyey yani cilmi baa la siiyey waxaa la soo dejiyey yasaluunaka can alkhamri waalmaysir qul fiihima ismun kabiir wamanaaficu linnaas wa ismuhuma akbaru min nafcihima waxaa la tilmaamay khamrigii maxaa la yidhaahdaa iyo khimaarkiiba in dembi weyn uu ku sugan yahay isbarbardhig baa loo sameeyey dadka qaarkood manaafic baa laga yaabaa inay ka helaan manaafic yar baa ku jirta marka laakiin dembigiisaa ka weyn maxay taraysaa waxaa meeshaan ka soo kordhay qofkii horta xisaabtamaya oo dhan waa iska daynaya khamriga maalintaasuu ka haraya khamriga sababtoo ah dembigiisaa ka weyn baa la yidhi sidoo kale waxa ay taraysaa dadkii waxaa la siiyey macluumaad markii hore waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inaanay ogeynba khamrigan inuu dembi leeyahay weyn inuu dhibaato weyn leeyahay inuusan ogeyn marka haddii la rabo bulshada in wax laga bedelo in marka hore akhbaar fara badan la siiyo qaabka oo kale haddii la rabo in wax laga qabto in culimada dadka aqoonta dhakhtarnimada leh dadka maxaa la yidhaahdaa odayaasha ah ee la maqlayo in la meel walba ay ka sheegaan waxani inuu dhib leeyahay weliba haddii waayada hore aan wax badan laga ogeyn hadda markii laab la geliyey oo la baaray ayaa waxaa soo baxay dhibaatada u lahaa isaga iyo sigaarkuba haddii xataa dadka qaarkood iska dhihi jireen culimada qaar baa waa hore waxaa qaadka maxaa la yidhahdaa wax ka sheegay ama sigaarka wax ka sheegay waxaa laga yaabaa wadaadka xataa sidaa yidhi inuu ka fiiriyey markaas maxaa la yidhaahdaa geed cagaaran oo la cunay inay tahay laakiin markii cilmiyan hadda loo ogaaday waxa ku jira wax ka xuni ma jiraan laa shaka inay labaduba xaaraan cad yihiin waxaana lagu garanayaa waxyaabaha ku jira ee labadooda ay ka samaysan yihiin markii laabka la geeyey kadib allah subxaanahu watacaala khamrigii waxaa la soo dejiyey yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu asalaata wa antum sukaara xataa taclamuu ma taquuluun waxay ku dareensiinaysaa arrintaasi dadka dhiirigelin in loo sameeyo haddii la rabo wax inay ka joogsadaan ama wax cusuboo fiican ay sameeyaan hadda aayaddan dhiirigelinta ku jirta maxay tahay dad muslimiin ah oo ilaahay la baray oo salaadu ku weyn tahay bay ahaayeen saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi marka ha u dhowaanina salaada idinkoo sakhraansan qofkii marka salaad dan ka lahaa khamri u dhowaan maayo marka wax dadka ku dhiirigeliya waxaan inay ka joogsadaan in loo diyaariyo waa ay fiican tahay waxaasi wuxuu noqon karaa wax diin ah wax ruuxi ah wuxuu kaloo noqon karaa wax macnawi wax maadiya uu noqon karaa masalan in la yidhaahdo inaan shaqo la siinin oo kale qofka qaadka maxaa la yidhahdaa cuna oo kale inaanu goobaha shaqada la imaanin waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah gaaladu khamriga waa cabaan laakiin waa ka mamnuuc goob shaqo lama yimaado qofka goobta shaqada la yimaado khamri shaqada horaa laga cayrinaya xataa digniin iyo lama siiyo shaqo iyo khamri isma qabtaan qaad iyo khamri waa inaan qaad iyo shaqo waa inaanay isqaban dawladuhu waa inay yidhaahdaan askarigu ma cuni karo qaad shaqada kuma cuni karo marka koowaad horta haddaan wax kale ka qaban karin waa in la yidhahdaa shaqada kuma cuni karo gurigiisa hadduu isagu isan ilahay usan ka baqayn oo cunayo isaga jirta waxyaaba oo sahlan oo la qaban karaa jira shirikaduhu inay yidhaahdaan qofka waardiyaha kuma cuni karo shirkadda dhexdeeda qaad waa waxyaabo sahlan oo lagu dhiirigelin karo dadka qofki shaquu rabaa lacag buu rabaa qaadka waa joojinaya markii ugu dambaysay allah subxaanahu wa tacala wuxuu soo dejiyey ya ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru walmaysiru walanصaabu walazlaamu rijsun min camali shayطan fajtanibuuhu lacallakum tuflixuun qisada macruufka waa la garanaya anas bin malik radi allahu tacala canhu marka aayadahani soo degeen wax alla waxaa khamri yaalay magaalada madiina in banaanka lagu soo daadiyey arrintaas waxay ku dareensiinaysaa dadka haddii lagu xiro rabbigood oo aakhiro la xasuusiyo aakhirada si fiican qalbigooda ugu weyn tahay waxyaabo badan sahal bay u qaadanaya marka arrintaas tadarujka inaynu dareensanaano iyagana maxaa la yidhahdaa waa muhim sidoo kale waxaa muhim ah التدرج في دعوة باعتبار الوسيلة rasuulkeena alayh الsalaatu wasalaam haddaan fiirino markii ugu horreysay hadal bay dacwadiisu ku bilaabatay dadka waa wacdin jiray waa waanin jiray kadib markii uu rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam xoogeystay oo uu dawlad helay oo uu madiino degay ciidamo diris buu bilaabay rasuulku alayh الslat slaam dacwadii waxay isu bedeshay hadalkii waxaa ku darsoomay iyo maxaa la yidhaahdaa iyo iyo kitaabadii waxaa ku darsoomay ciidan iyo xoog baa ku darsoomay markuu nebigu guulaystay oo uu xoogaystay oo dawlad dhisan uu noqday oo agagaarihiisa oo dhan nabad yani ay islaamka u hoggaansameen wuxuu nebigu bilaabay waraaqa inuu qoro marka waa qaab kale oo wasaa'il ah wasaa'ilu dacwa inuu boqorradii waraaqa u qoro ayuu rasuulku bilaabay calayhi salaatu wasalaam markii dambena wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam bilaabay inuu wufuud hiro wufuudi u timaado marka inuu qofka daacigaahi dareensanaado wasaa-isha dacwada hadba tii ku habboon meeshaas inuu adeegsado sidoo kale maxaa la yidhaahdaa usluubka uu qofku adeegsanayo usluubka haddaan siirada rasuulka alayhi salatu salaam aan fiirino markii hore oo hadalka ahayd waxay ahayd bandhig dadka diinta waa loo bandhigayey waa loo sheegayey maxaa la yidhaahdaa xataa qofkii wax soo gaaraan rasuulku alayhi salaatu wasalaam sabran buu iska lahaa isbirow sabra markay saxaabada qaar u yimaadeen oo ay kacbada isagoo jooga oo ay ka sheegteen dhibaatada soo gaartay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu dareensiiyey in sabr loo baahan yahay diintana waa dhammaystirmi doontaa buu yidhi laakiin wuxuu tilmaamay nebigu calayhi salatu salaam erey aada u cajiib u ah walaakinakum tastacjiluun buu yidhi marka waktigaas waxay ahayd bandhig diinta waa la bandhigay waxaa la soo gaaray markii madiine la yimid difaacid bay ahayd waa la difaacayay dacwada iyo diinta markii ciidamadu ay baxeen oo magaalooyinka iyo meelo badan la qabsaday ilzaam bay noqotay usluubka uu adeegsanaya nebigu alayh salat slaam markii aada loo sii xoogeystay oo fatxu maka ay dhacday ta'liif bay noqotay nebigu alayh salat slaam dadki inuu soo dumo oo qalbigooda iyo odayaashii reer makoo soo islaamay maxaa la yidhahdaa xoolo fara badan la siiyo kuwa aan weli soo gelin xataa la soo dhoweeyo ayaa uu bilaabay rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka waxyaabahaas oo dhan waa muhim xikmadda waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah qofku inuu dulqaad maxaa la yidhaahdaa iyo dabacsanaan iyo dhaqan latifan uu la yimaado tusaalaha qur-aanku uuna siiyey qaabka dabacsanaanta haddii adigu mar walba wanaagu xaggaaga ka tago xataa qofka ku dhibaya adigu xaggaaga aad ka wanaajisid waxaan la malaysan karin baa ka dhacaya allah qur-aanku wuxuu ku tilmaamay walaa tastawi alxasanatu wala sayi'a idfac bilatii hiya axsan adiga dhinacaada mar walba wanaag ha ka tago qofkii oo ku dhibaayo adigu wanaaji maxaa dhacaya marka faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaanahu waliyun xamid qofkii wuxuu isu bedelayaa qof aad kuu jecel ayuu isu bedelaya marka hore waxaa laga yaabaa inuu ku- kaa eh, khiyaamo badan yahay inuu uhaystay markuu ku arko adigu og inaad haddana iska dhaqaadaynaysid oo aan waxba ka soo qaadaynin waxaa laga yaabaa inuu nacas kuu maleeyo markuu haddana cabaar sii joogo wuxuu ku arkaya inaadan nacas ahayn marka dambe wuxuu ogaanaya nin iska wanaagsan oo khayr qaba inaad tahay marka aduuba dadka ku jeclaanaya arrintaas waa muhim laakiin iyadana allah wuxuu yidhi wamaa yulaqaaha ila aladiina sabaruu sabr iyo dulqaad ayaa ay u baahan tahay xigmada haddaan intaas maxaa la yidhaahdaa aan kaga gudbo sidoo kale waxyaabaha ee, ay u baahan tahay waxaa ka mid ah qofka daaciga ahi inuu akhlaaq fiican uu saad ka dhigto dhaqan wanaagsan aadaab iyo akhlaaq runta dhowrsanaanta ammaanada ballan fulinta iyo dabecsanaanta rasuulkeenu calayhi salatu salaam wuxuu yidhi yasiruu walaa tucasiruu wabashiruu walaa tunafiruu wasakinuu bay riwaayadaha qaarkood ay sheegeen bishaaro iyo xasilin iyo dejin qofku inuu ka shaqeeyo ayaa la rabaa xadiiska hadda aynu soo marnay ayaana tusaale kugu filan sidoo kale waxaa tusaale kugu filan xadiiskii maxaa la yidhahdaa mucaadi ibnu jabal oo maxaa la yidhahdaa ninkii salaada dheereed markii uu ku tukiyey xaraam iyo milxaan uu ka soo dacwooday nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ka yidhi ha ka cayrinina dadka salaada rasuulka calayhi salatu wasalaam waa ka yidhi dadka inaad diinta adigu sabab ugu noqoto inay maxaa la yidhaahdaa iyadii- iyagiyo diintii colaada dhex gasha lama rabo dadka waxaa la rabaa inaad wanaagga diinta iyo maxaa la yidhaahdaa nicmooyinka rabbi siiyey inaad xasuusiso oo dadka qalbigooda lagu abuuro jacaylka rabbi jacaylka diinta ayaa la rabaa sidoo kale waxaa muhima inuu qofka daaciga ahi uu ka saaro wax alla wixii asaga iyo dadka kale dhex geli kara arrintaasi waa muhim rususha ilaahay markuu soo diray rasuul waa rasuul waa la soo diray isagaa dadka u tegi jiray dadku isaga inay u imaan jireen ma ahayn hadda waxaa laga yaabaa mararka qaarkood dadka ducaadda inay ah, qaab cagsiya u dhaqmaan oy ka sugayaan dadweynuhu inay u yimaadaan waxaa la rabaa inaad adigu dadweynaha u tagto rususha iyagaa dadka u tegi jiray Eh, magaca ay wataan baana ka garanaysaa rasuul inay yihiin sidaa darteed aakhiro dadka waxaa la weydiinaya alam ya'tikum nadiir qof idiin diga miyuusan idiin iman saw idiin ma iman qof idiin diga haa dadka inayna nug u tagnaa la rabaa sidoo kale qur-aanka allah wuxuu sheegay laqad jaa'akum rasuulun min anfusikum rasuul baa idin yimid inaynu inagu dadkii u tagno yaa dadkii wacdinaya qofka caasiga ah haddaan qofka daacigaha u tegin yaa u tegaya dadka waxaa la rabaa inaan jiraan waxaa dhici karta dadku isku wada eh, isku mid ma wada aha marka la leeyahay dadka ha loo tago kulli in la wada baxo oo hal meel la wada aado lagama wado dadkoo dhamme inay wada sameeyaanna qasab maaha dadku waa dadka waa u kala dhow yihiin waxaa dhici karta dad baa waxay u sahlan tahay dadka odayaasha ah inay la kulmi karaan waxaa dhici karta dadka qaarkood inay la kulmi karaan ragga dawladaha ah ragga qaarkood waxaa dhici karta inay agsas ama eh, ay la kulmi karaan eh, meelaha waxyaabaha fisqiga lagu hayo oo kaleeto inay maxaa la yidhahda wax ka qaban karaan oo dad kale ay gaari karaan arrintaas waa muhim in dadku ay dareensanaadaan ducaadda ahi inaynu inagu baxno oo dhaqaaqno oo dadka u tagnaa laynaga rabaa ee ma aha inaynu sugno dadku iyagu inay inaga inoo yimaadaan qodobka ugu dambeeya waxaa la rabaa qofku inuu maxaa la yidhaahdaa tafkiir iijaabi ah fikrad wanaagsan had iyo jeer qalbigiisa inuu ku tababaro ayaa la rabaa arrintaas maxay keenaysaa waxay keenaysaa diinta sida aan ognahay ee, qaybaheedu waa badan yihiin qayb waxaa jirta wax isku khilaafi kara aana jirin waana diinta say u badan tahay oo ijmaac ah nusuus cadcad ay tilmaantay oo dilaaladeeduna ay waadix tahay iyo waxaa jira qayb ijtihaadaad ku xiran oo laysku khilkhilaafi karo qayb waxaa jirta ayba dhici karto khilaafka meeshuu ka yimidba cilmi inuusan ku salaysnayn oo dadkii aqoonta lahaa iyo dadaan aqoon lahayn oo iskhilaafi ay tahay marka qaybtan hadda ee, tafkiirka ijaabiga ka qayb qaadanaysa waxay tahay qaybta ka midka ah diinta ee ay culimmadu isku khilaafeen ama masaa-isha fiqiga ah ee lagu kala aragti duwan yahay qofku inuu qalbigiisa u furan yahay inuu qofkan kale ee walaalkiisa ah inuu qalbigiisa uu ugu hayo una dareensan yahay nin khayr wada inuu yahay oo khayr ula dan leh oo khayr ula jeeda inuu yahay ee aan ka dhiginin xad sidaan anigu rabo mooyaane si kale ma soconayso waxyaabo laga yaabo cilmiga aan ku salaysnayn oo ijtihaadaadka shaksi ah inuu qofku uu dadka ku qasbo inaanu ka dhiginin marka intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa waxaan tilmaamnay zaadadka qofka daaciga ay u baahan yahay way badan yihiin haddaan soo koobno alla kacabsi oo aan ku dhex darnay alikhlaas iyo mutaabaca qofku inuu allana ka baqo qaabku dadka diinta ugu yeerayo alla uga baqayo inay tahay qaab ikhlaas uu ku jiro isla markaana waafaqsan jidkii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam inuu sahay ka dhigto cilmi inuu sahay ka dhigto sabar iyo dulqaad inuu sahay ka dhigto xigmada inuu sahay ka dhigto inuu barto qaabka maxaa la yidhaahdaa dadka loo gaari karo sidoo kale ugu dambayn inuu kaalmaysto rabbi subxaanahu wa tacaala uuna og yahay umuuraha oo dhan gacanta rabbi subxaanahu wa tacaala ayay ku jiraan wax aanu rabbi raalli ka ahayn ama aanu qadarinin maxaa la yidhaahdaa ma dhici karaan marka arrintaasna qofku inuu had iyo jeer maskaxda uu ku hayo intaasaan ku joojinayna wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin wcala alihi wasaxbihi ajmaciin